waxaan cambaarayn aan usoo jeedinaynaa dhibaatadii ka dhacday goboladaas oo markii hore ahaa meel laga dhigay dispute oo laba gobol isku haystaan marka labaadna la xaqiray kuraastoodii la xaqiray dad kale iska qaateen aan marnaba laga talagelin waxaan kale oo aanu cambaaraynaynaa sida wax loo maamulay annaga madasha toddobada qof oo ku jira haddaanu nahay reer noorad waxba kuma lihin waxaana ayidayaa inay dhammaan maxaa la yidhahda gobollada waqooyi oo shan gobol ka kooban inay ka baxaan maxaa la yidhahda dowladda federaalka ah ilaa laga saxo khaladaadkii la sameeyey oo ah aqalka sare waxaan ku leenahay toddoba waxaan ku leenahay siddeed iyo toban marka la eego qaybtii nineteen sixtygii taasaana oo dastuurka ku qoran taasaana ah salkii lagu saleeyey qiimaynta oo weliba taa qiimaynta gobollada taasoo weliba aan ahayn cadaalad noo ahayn markaas oo nala boobay dhibaatada waxaa kusoo biiray hadda waxaa kusoo biiray jubbaland baa kusoo biirtay oo hal kursi ka qaaday maxaa la yidhaahdo gobolka sanaag aanay xaq u lahayn oo waxaa nasiib darro ah communitiga annaga noo degan meesha la yidhaahdo jubbaland aan laga talagelin dadkoodiina la diiday inay iska diiwaan geliyaan oo qof lagu keenay baabuur lagu keenay ama diyaarad lagu keenay oo gobolka sanaag laga keenay la rabo in loo xoogo oo lagu fadhiisiyo walaalkeedna uu fadhiyo commishanka si uu u difaaco kursigaas inaanu cid kale aadin ayaan u soo jeedinaynaa inay ka waantoobaan oo soo celiyaan siddeed iyo tobanka iyagii xubnood haddii aanay soo celin waxay noqon doontaa in maxaa la yidhaahdo aanu qaadanno decision kale oo aan loo baahnayn